لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا المنى محمد أما بعد آه، marka hore waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha sare ee hadda gobolkan degmeela joogtada beesha sare waa salaamayaa ummadda fiankana waa salaamayaa saxiibkii axmed iyo warbaahintana waa salaamayaa salaamta islaamkaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama bacdu walaal macaane axmedo waxaan u arkaa arrintan hadda horta inaan hadda hadla aa hadda diyaar uma ahayn oo guruubyada kuma jira oday dhaqan baan ahay ummadana dadka maanta wax laga weydinaayo aan kamid ahay oo maanta aan xaq u leenahay ummadda maadaama aan salaadiintoodina hor joogno inaan dhibkooda ka hadalna ama mashaakilka waxa soo socda inaanu ka hadalna xaq baan u leenahay hadda waxaa igu kallifay inaan arrintan ka hadlo oo aan aan idaacadda la soo xiriiro waa waxaa weeye waxaa ii muuqata hadda saanfaan baa soo galay colaadeed iyo fidno marka hore aad mooda in ay si sahlan meesha ku soo gashay haddana khatarteeda labaa horta ii muuqato taasaa horta igu kalliftay hadda inaan hadlo marka koobaad waxaan rabaa inaan laba arrimood u kala qaado bal dowladda federaalka xagga iyo dhig bal jubbalandna xagga dhig waxaan rabaa inaan beesha sare dadka laba gurub wey hadda nin walbana waa ogyahay shacabka intiisa badan gobolka dadka degan maamulka jubbaland hadda uu soo magacaabay horta way anacsan yihiin markii aan u kuurgalno oo runtii anagu hadda gobolkan anigu jooga degmada gobolka suganahay bulshadaanu anagu muqukiil ka nahay waanu ku dhex jirnaa salaadiinta kale waa wada xiriirnaa marka horta boqolkiiba maaragtay siddeetan ama sagaashan waxaa la dhihi karaa shacabka gobolkan hadda joogo waxay rabaan maamulka axmed madoobe inuu u yimaado ay horta doonayaan marka taa horta waa qodob weye taas waxaa marka hor taagan dad ayagana diidan oo sado ka mid ah oo dhaqan leh oo waxgarad leh oo bulshooyinka qaybahooda kala duwan ah oo arrintaa diidanna way jiraan marka horta waxaa fiicnaan lahay faragelinta inta lagala dhaafo oo dad hadda aan waxaa le nimaan kuu furi doonin yuusan kuu horina dadka hadda ku gurbaan tumaayo dalaayadan hadda ka gurbaan tumaayo horta marka hore waxaan ugu digayaa in laga daayo dagaal sokeeyo horaan u gallay labadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa kun ilaa labadii kun iyo afartii lix sano oo xiriir ah baa gobolka galowx ku jiro dagaal saqiixi gowraca colaaddaasna colaad lasoo raray bay ahayd oo laga keenay meelaha sida u dega meel kamid ah bay ahayd haddana horta waxaa ii muuqata tii in la soo raraayo oo la rabo haddana gobolka dib in loogu celiyo horta waxaa rabaa taayada in laga baaqsado oo laga daayo waxa aan waxba karaynin laakiin dadka dhibaataynaya oo laga ganacsanaayo in gadan laga ganacsado oo dadka ma garanaysaa social media wax ku qora iyo qolo dibadda ka hadlaysa iyo qolo gobollo kala joogtay iyo macni waxaa weeye in loo burbaan tumo gado oo dadkeena la rabo gorada in laisku geliyo o laisku baabi'iyo horta tan ayadaan ugu diga reergadaan waxaan leeyahay tan ayada inay ka digtoonaadaan intaa ma garo walaale bedda xigta oo kale waxaa weeyaan hadda markii gobolku meel aan ku tushannay oo aan nidha annaga jubbaland waa ka go'onnay annagii jubbaland waxba isuma nihin kuwa jooga nama matalaan annaga waxba noomaaha meel lagu tashtayna anigu horta iftiin ahaana ma joogin oo meel hadda saaki ama cidii sheegi karta hadday jirto anugu gobolkaas habeenna kama dhicin labadii kun iyo iyo sagaal iyo tobankii markii gobolka ay soo faragelisay dawladda hore oo hadda meesha ka baxday gobolka la afduubay oo meesha laga saaray maamulka jubbaland laga joojiyey oo laga isaago ciidamo iyo xoog lagu keenay habeenka caawinta ka dhacaysa anigu waa taagnaa waxaan rabaa marka meel horta intaan ku tashannay siyaasiyiin iyo waxgarad intaan isku imaadnay aan nidhi war gobolkan jubbaland jubbaland bay noo geysatay aanu ka tashanno oo aanu maamul gooni aan samaysano maadaama lix boqol iskuure gobolkan uu yahay isaga dawlad buu noqon karaa oo state inuu noqdo waa laga dhigi karay dawladaha darinka haddaan ku darsana tilamista iyo iyo iyo maaragtay inaan ku darsano kawntiyada kenya oo laba kawnti aan xaduud la leenahay etoobiana laba gobol baan xaduudka la leenahay afdheer iyo liibaan gobolka baaxaddaale weye dhanka soomaaliya ilaa saddex gobol baan xaduud kala leenahay bariga gobolka baaxadda leh oo toddoba gobol xaduud la leh baan nahay meel inaan tashanno oo aan dowlad gaar samaysanano waanu lahayno meel hadda arrintaas lasugu imaadana ma jirto meel anina axmed madoobe iyo maamulkiisa aan kaga go'no oo kaga baxno meel lagu yiri horta anigu ma joogin waa tahay Waxaa weeye, baan rabaa.
suldaan iftiin su-aasha aan jeclayna ku weydiiyayaa waxay tahay gobolka gedo een, sida la wada ogsoon yahay wuxuu ka mid yahay maamul goboleedka jubbaland ayuu hoostagaa muddo afar sano ku dhowna een, wax wada shaqaynaha kama dhexaynin maamulka ee, kismaayo xaruntiisu tahay ee uu hogaamiyo axmed madoobe iyo maamulka gobolka gedo oo dowladdii hore ee meesha ka baxday gacansaarkada lahaa sooma habbooneen madaxweynaha jubbaland oo kale inuu isku dayo siduu u baadi goobi lahaa dib u heshisiin in gobolkan loo qabto maadaama gobolkan dibudhac uu ku yimid muddo afar sano mashaariicdii beesha caalamka ugu talagashayna magaalada kismaayo ay gaaraan sooma habboonaan lahayn in madaxweynaha uu diyaargaroobo siduu dib u heshisiin u qaban lahaa oo dadka diidan iyo dadka ogalba uula kulmi lahaa soo kama wanaagsaneyn
Ee, way wanaagsaneed su-aashaasa su-aal muhiim weeye gobolka macnihii maamulka ninka la yidhaahda axmed loobe labadii kun saddex iyo tobankii bishii shanaad shan iyo tobankeedii buu isbaxray marka horeba maamul si xaqa lagu dhisin ma ahayn anugu hadda doctor baan u ahaa markuu jaamacadda isku bakray axmed loobe ba- bisha shan iyo tobankeeda bisha eh, shanaad labada kun saddex iyo toban korta doctor baan u ahaa Ee, intaa hadda muddada intaa leego u joogay hadda haddii laisweydiiyo eh, ma jubha jubbaland cirif cirif haddii waraabaha ku nool saasa la weydiiyo war axmed madoobe ka war war axmed madoobe hana dhaafay leeyahy horta axmed madoobe ma yahay weeye nin siyaasad bisil ama horumar ka shaqaynayo horta ma yahay weeye oo waxaa weeye gobolka doonayo oo sidiisaba gobolka marka loo lambugalay waa dadka isaga iyo dowladda ku loolamay loolanka dowladda ay la gashayna waxaa dowladda hore ay la gashayna wuxuu ahaa horta axmed oba saasuu nin kuwaalidkiisa u liitay uu yahay hada xaqiiqda marka laga hadlo oo inuu gobolka dalka la haray oo jubbaland dumiyey nin walba wuu ogyahay in hadda meesha uu ka tagana dadka wada jecelyihiin laakiin markii gado loo soo noqdo gado loolabuu ku galay isaga gado waxa looga gooyay oo dowladda hore ay u faragelisay markaan dadka u caddeeyana waxay ahayd in axmed midoobe looga dhigo un looga dhigo gobolka gado markii oo lagu cadaadiyo oo xildhibaanadii faraha badnaa gobolka ilaa labaatan iyo dhowr buu lahaa marka dambana lix iyo toban baa laga soo raba qaar axmedoobaa haddana dib loogu celiyey ujeedka marka waxay ahayd loolanka in lix iyo tobankaa kursi darbaari lagu qabto oo la difaaco oo ninkaan laga ilaaliyay ahayd awood baa lagu qabsada gobolka waa la afduubay oo shacabkiisa ma dooran axmedoobe inay ka go-aan aniga axmedoobe waana dee waa nacmay Ee, meeshii aan rabnay inaan anagu markaasi ay naga timaado haritaanka gobolka dowladda hore waxay ku farsatay aftuubka ay ku qabsatayna waxay lix iyo tobankaa kursi markii lix iyo toban kursi la waayey oo meel daran laga tuurayna ayada meesha waaba ka baxdayba waxaa la rabay marka in axmed madoobe iyo maamulkiisa ay imaadaan oo ay la soo xiriiraan intaas waa la hortaagnaa oo waad og tahay wakti kasto isku dayaan maadaama mashaariicda ay xagga taalo maadaama gobolka dakhligiisa xagga yaallo maadaama eh, eh, gobolka ugu ballaaran jubbaland uu ahaa hadday dhowr jeer bay isku dayeen oo dadku way ogyihiin inay imaadaan laakiin waa laga horjoogsay saa hadda looga hortaagay yaa looga hortaagnaa weliba markii hadda dowladda ay meesha ka baxday waxaa filaynay in ay ay soo galo walaal macnaha waxaa looga taga tallaal hadda waxaan ogaanay in da- kuwa jooga oo gobolka hadda wax duubay oo tobanka qof ah oo wax dheerka gobolkan uu lahaa ayaga iska qaato weliba in lagu faafuleeyo inay jubbaland ka hor imaadaan in dibadda faragelin ka jirta ee dhaqaalaha in lagu bixinaya marka hadda wax hadda iga hadashiina waxa weye arrinta hadda markaa aragno weeyaan marka waxaa weye haddii axmed uu sidaa ahaa inta haddana maamulka ee, waa dhowr jeer bay isku dayeen in ay imaadaan ee, waxaa weeye nimankii shalay ka hortaagnaa isaga ee la dirirayay baa haddana maanta waxay shalay kuwii la socdaa rabaa cafwan kuwii isaga la socday oo far- fartaag raggiisa uu lahaa oo isaga uu dhisay ayaa waxay hadda galeen inay isagii ay annaga hadda dib isaga isagii la diriraan inay annaga markaa la yidhahdaan ee, nala diriraan oo yidhahdaan annaga waxaa weeye ay dagaal sameeyaan oo dadka kiciyaan oo yidhahdaan axmed labaa ka hor imaadno marka axmed madoobe masheel oo xalaal lahaa ma maanta uu xaaraan